أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxaay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladaha iiraan iyo maraykanka ayaa isweydaarsaday gantaalo culus iyagoona labada dhinac ay beegsadeen bartilmaameedyo muhiim ah shirkii magaalada muqdisho uga socday kooxda ridada iyo mucaaradka ayaa fashil ku soo dhammaaday xilli uu ka sii daray khilaafka ka dhex taagan murtadiinta xaflad lagu daahfuraya macad lagu baran doono culum kala duwan ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe shilal gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hojira gumaysiga xabashida etoobiya munaasabad lagu maamuusayey dufcad cusub oo ka qalinjebisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada buulo fulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda deegaanka buusaar ee wilaayada islaamiga ee gedo
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa ka dhacay dureedka deegaanka taydaan ee wilaayada hiiraan dagaaladaas waxaa lagu dilay laba murtadiin ah halka tiro kalena lagu dhaawacay waxayna mujaahidiinta ku soo qaniimaysan laba qori oo kale ah r b g iyo qore ak afartan toddobo iyo boosashkooda murtadiinta lagu dilay dagaaladaas waxay kalyihiin xusuley faarax cilmi ciyow oo ahaa sarkaal murtad ah iyo murtadka labaad oo lagu magacaabi jiray cali xasan cilmi cali jareere dhanka shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala beegsaday maleeshaad ka tirsan murtadiinta waxaana ku dhintay laba askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay dowladaha iiraan iyo maraykanka ayaa isweydaarsaday gantaalo culus iyagoona labada dhinac ay beegsadeen bartilmaameedyo muhiim ah sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ciidamada maraykanka ayaa sheegay inay dhammaystireen habeenkii labiyi tobnaad oo xiriir oo ay duqeymo ka fulinayaan gudaha iiraan iyagoo tilmaamay in weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan iyo goobo ay washington ku eedeysay in laga abaabulo weerarada ka dhanka ah maraakiibta maraysa marinbiyoodka hormuus warbaahinta dowladda iiraan ayaa iyaduna sheegtay in qaraxyo xoogan laga maqlay gobollada khusistaan hormusgaan bushar iyo karmanshaah iiraaniyiintu waxay sheegeen in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen weerar lagu qaaday isgoyska xadka shalmansheeh halka gantaalo kalena ay waxyeelo u geysteen xarun koronto oo ku dhow warshadda tamarta nucleerka ee bushar sidoo kale ciidamada kuweyd waxay sheegeen inay ka hortageen weeraro ay ku tilmaameen oo kuwa iiraan ku qaaday diyaarado aan duulyo lahayn taliska ciidamada kuweyd ayaa sheegay in nidaamyada difaaca cirka ay soo rideen diyaaradahaasi islamarkaana dhawaaqyada qaraxyadaasi laga maqlay dalka ay ka dhasheen howlgallada difaaca xiisaddan ayaa sii xogeysatay markii madaxweynaha maraykanka silibiga trump uu ku hanjabay inuu beegsan doono kaabayaasha dhaqaalaha iiraan haddii tehraan ay sii wado weerarada ka dhanka ah maraakiibta maraysa marinbiyoodka hormuus iiraaniyiinta ayaa iyaguna ka jawaabay hanjabaadaasi iyagoo tilmaamay in weerar kasta lagu qaado xarumaheeda muhiimka ah uu la kulmi doono jawaab adag islamarkaana ay beegsan doonaan kaabayaasha tamarta ee gobolka geesta kale ilaalada kacaanka iiraan ayaa waxay sheegeen in marinbiyoodka hormuus uu weli gacantooda uu ku jiro islamarkaana aan la ogolaan doonin in maraakiibtu maraan iyadoo aan lala xiriirin tehraan halka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka gaalka lagu magacaabo marco rubio uu ku eedeeyey iiraan inay carqaladaynayso xorriyadda maraakiibta isagoo sheegay in washington ay sii wadi doonto tallaabooyinka ay ku difaacayso isu socodka maraakiibta caalamiga ah
mahadsanid abuusheyba shirkii magaalada muqdisho oga socday kooxda ridada soomaaliya iyo mucaaradka ayaa fashil kusoo dhammaaday xilli uu kasii daray khilaafka ka dhex taagan murtadiinta walaalkeen saadiq muumin ayaa faahfaahinta warkan eegaya waxaa mar kale ee fashil iyo guuldarro ku soo idlaaday wadahadaladii u dhexeeyey kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee la baxay golaha mustaqbalka wadaxaajoodkan oo muddo ka socday magaalada muqdisho islamarkaana ay dhexdhexaadinayeen waxaa loogu yeero beesha gaalada caalamka ayaa gebi ahaanba burburay kadib markii gudiyada farsamada ee labada dhinac ay isku mari waayeen qodobada ugu muhiimsan ee hannaanka doorasho gaaleedka sida ay wararku tilmaamayaan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku adkaystay in hal mar miiska la wada saaro lagana wada hadlo guud ahaanba doorashooyinka maamul goboleedyada iyo dhexe ee kooxda ridada kooxda ridada ee uu hogaamiye xasan gurguurta ayaa dhankeeda doonaysa in marka hore la dhammaystiro doorashada maamul goboleedyada doodana keliya lagu koobo doorashada guud taas oo ay doonayso in ay ka dhigto doorasho qof iyo cod ah sida ay sheegayso kadib fashil ku yimid guddigii farsamada waxaa loogu yeero beesha gaalada caalamka gaar ahaan reer galbeedka ayaa la sheegay in ay bilaabeen qorsho cusub oo ay doonayaan in ay cadaadis ku saaraan madaxda sare ee labada dhinac dalalkan ayaa sida ay xogtu tilmaamaysa waxa ay wadaan ajende ay rabaan in ay miiska wadahadalada isku soo horfadhiisiyaan madaxda sare ee kooxda ridada soomaaliya iyo hogaanka isbahaysiga mucaaradka taas oo iyaduna rajadeedu aysan fiicneen geesta kale wufuuddan kala matalaya maamul goboleedyada ashahadala dirirka ah ee puntland iyo jubbaland oo qayb ka ahaa wadahadalada ka socday magaalada muqdisho ayaa la sheegay in ay shalay isaga huleeleen caasimada muqdisho kadib markii ay muujiyeen sida ay ugu niyad jabeen qaabka ay wadahadaladu u socdaan sida ay sheegeen ilwareedyo lagu tilmaamay kuwo xog ogaal ah wafdiyadani waxay go'aansadeen in ay ka baxaan muqdisho kadib markii ay ku qanci waayeen in wadahadaladu aysan samayn wax horumar ah oo muuqda islamarkaana arrimo muhiim ah oo laisku hayo aan weli xal laga gaarin xogta ayaa intaas ku daraysa in wakiilada maamulada ridada ah ee jubbaland iyo puntland ay ku doodayaan in gurguurta uusan diyaar u ahayn in uu tanaasul ka sameeyo arrimaha la xiriira hannaanka doorashooyinka taas oo ay sheegeen in ay sabab u noqotay ismariwaaga ka taagan wadahadallada si kastaba ha ahaatee xalka kooxda ridada soomaaliya ayaa u muuqda mid sii murgaya marba marka ka dambaysa xilli niyijab xoogan uu hareeyay dowladaha saliibiyiinta ah ee muddada badan taban-taabayay islamarkaana la saadaalinayo burburka xoogan oo kusoo wajahan kufaarta afrikaanta ah mahadsanid saadaq xaflad lagu daafuraya macad lagu baran doono culum kala duwan ayaa ka dhacday degmada jidhib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan eegaya xafladda oo ahayd mid siyaarsar ah loo soo agaasimay laguna furayey macadka jubba kolleja ayaa ka dhacday xarunta macadka oo ku taalla bartamaha magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkii ay ka socotay xafladda oo ay ka soo qayb galeen maamulka iyo macallimiinta macadka iyo ardayda culimo mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kale ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn maamulaha macadka jubba college ayaa ka warbixiyey ujeedka macadka iyo waxyaabaha lagu baran doono mar kale waxaan u mahadcelinayaa kuna soo dhoweynayaa ka soo qaybgalayaasha oo isugu jira culamaauddiinka dhaqanka aqoon-yahanada waalidiinta ardayda iyo dhammaan martisarafka qabaheeda kala duwan waxaan dahfuraynaa waa xariga aan ka jaraynaa waxbarashada waa istiin horumar iyo rajo cusub waxbarashada waa shayga xaqiiqada ah ee keena isbeddelka bulshada waxaan la wadaagaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan in juba college of science and technology keliya uunan ahayn kolleej ku caan baxay caafimaadka muxuu bixiyaa teknolojiyadda ayuu bixiyaa barashada luqadda englishka ayuu bixiyaa waxaa kaleento aan sheegi doonnaa in juba college of science and technology uu soo kordhiyey ama uu keenay takhasusaad waxbarasho caafimaad
doctor xanafi iyo abwaannageeye waxa ay ka mid ahaayeen dadkii kelimaadka ka jeediyey furitaanka macadkan cusub ee jubba college ee markii ugu horreysay laga hergeliyey magaalada jilib runtii waa soo dhoweynaynaa jubba college ee jeclaystay inay kollejkan ka furaan wilaayaadka islaamiga si baraafid ah aad baan usoo dhoweynaynaa gacmo furan oo wax loo baahan yahay si gaara marka la leeyahay science iyo technology waa labada shay ee maadada ku saabsan ee aada loogu baahan yahay labadaas majaal haddii loo helo in xoogga la saaro waxay noqonaysaa wax badan inay dadka anfici doonto insha allahu tacaala walaalihii maxadka furayna juba collegena mahadcelintii loo jeediyey walaalihii iga horreeyay halkani ay sheegeen iyadana runtii waa la qabaa marka in ingiriisiga la barto in carabiga la barto in teknolojiyadda la barto wuxoo dhami qofnimada qofka waxbay ku kordhinayaan runtii waxbay maaragtay ayay ayay keenaan lakiin waxaa la rabaa ilmaha la idiin keeno ama luuqad lagu daro ama science lagu daro ama combyuter lagu daro laba bilood kadib saddex bilood kadib afar bilood kadib in gurigooda isbedel laga arko potentialka jira waa ballaadhahay caafimaadka waa looba inagu dagaal baan ku jirna waxaa la rabaa ilmuhu wax kastaa dhici kara inuu caafimaadka wax ka yaqaano inuu maxaa la yidhaha dhiig joojinta fairs ayirka wax ka yaqaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa dhankiisa ka hadlay furitaanka machadkani cusub ee markii ugu horreysay laga yagleelay magaalada jilib wuxuuna bulshada muslimiinta ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan machadka xafladan aadka u qiimaha badan ee lagu furayo macadkan jubba college oo loogu talagalay in lagu barto culuumta caafimaadka macadkan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka mid noqon doonaa macaahidda ka furan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan magaaladan jilib ee rag aqoon leh oo jaamacada ka soo baxay oo mataqaanaa macallimiin muddo soo ahaa khibrad fiican u leh aqoonta caafimaadka sidaa darteed insha allahu tacaala macadkan jubba college sidaa darteed soomaalidu waxay tiri aqoontu waa furaha nolosha qofka bani aadamku haddii uu aqoon leeyahay waxbarto noloshiisu anfacayaa dadka deriskiisu anfacaya ummadda muslimiintana waxba u tarayaa bulshaduna waxay diyaar u yihiin biidnillahi tabaaraka watacaala aqoonta inay idinkala haraan waxaan rabnaa si tayo leh oo aada u sarraysa inaad ardadan usoo saartaan wax ku bartaan maadaama kan uu yahay xaruntii koobaad ee aada wilaayaad ka furteen inay noqoto insha allahu tacaala de meel laga aflaxo yaan rajaynaynaa machadkan ayaa la filayaa inuu ka mid noqdo xarumaha waxbarasho ee wax soo saarka leh sida ay sheegeen maamulka iyo macallimiinta machadka oo ballan qaaday in machadka uu noqon doono mid ay ka aflaxaan ardayda soo haleesha mahadsaned dhuubow shiral gaare oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hojira gumaysiga xabashida etoobiya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixintani faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in shilal kale oo lagu dhammaaday ay ka dhaceen qaybo ka mid ah dhulkaasi oo ku horjira gumaysiga xabashada etoobiya mid ka mid ah shilalkan oo dhacay habeenkii xalay aadna u xooganaa ayaa laga soo tabiyey deegaan lagu magacaabo hararkeele oo hoostaga magaalada jigjiga halkaas oo dhimasho iyo dhaawac laga soo sheegay shilka ayaa yimid markii gaari weyn uu jiiray maqaaxiyo iyo goobo laga cunteeyo oo dad fadhiyeen kuna yaal deegaankan hoostaga magaalada jigjiga waxaana halkaasi ka dhashay khasaare baaxad leh xogaha hordhaca ah waxay xaqiijinayaan in dhimasho badan jirto dadka dhintay waxaa ka mid ah dhowr qof oo aan soomaali ahayn sida ay sheegeen ilawaraadyo maxalli ah muuqaalo iyo sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad jirkooda googo-ay oo ku kala firiirsan goobta uu shilku ka dhacay muuqaalka ayaana muujinaya baaxadda musiibada goobta ka dhacday ilawaraadi ayaa sheegaya in dadka waxyeelada gaartay uu ka mid yahay ilmo yara marka laga soo tago dhimashada waxaa jira dad badan oo baabuurka ku jiiftay halkaasna uu khasaare kale ka dhashay shil kale ayaa shalay ka dhacay isla dhulka soomaali galbeed si gaar ah waxaa shilkan u galay gaari ka soo baxay qabridahare kuna socday magaalada wardheera wuxuuna ku rugmaday halka lagu magacaabo kudumbuur inta la hubiyey shilka labaad waxaa ku dhintay hal qofa halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray gaariga shirka galay ayaa sida sawir la baahiyey muujinaya in uu yahay nooca barobukis loo yaqaan dhulka soomaali galbeed waxaa maalmihii dambe aad ugu badanayay shilalka baabuur sagaal iyo tobankii bishaan ayay ahayd markii shil argagax leh oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada qabri bayax ay ku dhinteen labaiyo toban qofa halka dad kalena ku dhaawacmeen xabaal wadareed dadkaasi loo qodeeyay ayay musiibo kale ka dhacday markii uu kusoo dumay dadkii xabaasha qodayey waxaana halkaasi ku nafwaayey saddex qof halka sagaal kalena ku dhaawacmeen mahadsanid marwan munaasabad lagu maamuusayay dufaad cusub oo ka qaranjebisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay هذه معاهد قرضوبة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا نجوز الدرب حبا للمعالي وثاني دفعة كنا البدورا waxay ahayd xaflad seer sare loo soo agaasimay laguna maamuusayey dufcadii labaad ee ka qalinjibisay macadka qurduba faraca degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo waalidiin waxgarad iyo marti sharaf aad u tiro badan munaasabaddan oo si wanaagsan loo qabta ayaa lagu sagootinayey soddon arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho si guula u dhammaystay waxbarashadoodii macadka barashada culuumta sharciga iyo maadiga ee qurduba howlka xafladaha usaama ee degmada buulafula ayaa lagu qabtay xafladan dhammaan dadkii hadalka ka jeeday ee munaasabadda waxay hambalya u direen ardayda qalinjibisay iyagoo ku bogaadiyey dadaalkii iyo kartidii ay muujiyeen intii ay waxbarashada ku jireen sidoo kale waxay waalidiinta uga mahadceliyeen doorkii ay ka qaateen garab istaagga carruurtooda halka maamulka iyo macallimiinta macadka qurduba lagu ammaanay dadaalka ay geliyeen tayanta waxbarashada iyo diyaarinta arday aqoon leh oo bulshada waxtar u leh ugu horeyn ardayda ka aflaxda macadka qurduba ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah culumtii ay ku barteen macadka muddadii sannadaha ay dhiganayeen ناطقا باسم المتخرجين والمتخرجات من معهد قرضبة أولا نشكر الله عز وجل الذي من علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى ونشكر بعد شكر الله لكل من له باع في عقد هذه الحفلة القيمة من إدارة المعهد ومسؤوليه أهلا وسهلا ضيوفنا الكرام من العلماء والنقباء والوالدين والولاة وغيرهم وترحيب الضيوف عادة اعتادها المسلمون منذ أن أدخل الله الإسلام في هذا الكون وبالجدير بالذكر أن ولايتنا تتسابق مع غيرها من حيث العلم كما تعلمون أن السنة الماضية قد وقع بين الولايات مسابقات ثقافية وأن ولاية باي قد ظهرت في درجات مختلفة متنوعة من كل مسابقة ونشكر لها في هذا الجهد من مقدمتها واليها شيخ حمزة أبو جعفر حفظه الله من مكر العدو الذي قام بأقصى جهده في اختراع جيل علم يخرج الناس من الظلمات إلى النور وولاية حضارية من حيث المعنوية والمادية ونقول لهم شفيتم صدور ألف من المسلمين شفى الله صدركم يوم القيامة intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay kelimad qayimana ka jeediyey maamulaha macadka qurduba ee buulafulay waxaan u fadhinaa xaflatu takharuji dufcati haaniya min machadi qurduba ardayda aynu sagootinayna maantay ee ka takharujaysa machadi qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariya faraciisa bulafulay tiradooda marka la isku geeyo waa labaatan iyo sagaal arday oo ka kooban koo iyo toban wiil iyo toban iyo sideed gabdhood ardayda takharujiisa iyo waalidiintoodaba waxaan leenahay hanii'an lakum marti sharaf aad u tiro badan ayaa kelimaad ka jeeday xafladda qalinjiminta dufcadii labaad ee macadka qurduba sidoo kale waalidiinta ubadkooda ay wax ka bartaan macadka qurduba ayaa kelimaad dhiirigelina munaasabadda ka jeediyey haddii un anu waalidiintii marka ardayda may balena insha allahu tacaala oo geekinta kugalan jibiyahayt ama kugalan bedeladahayt jazaakum allahu khayran waqti dheeraha kasabarteen laakiin bilaawa roogda ma dhammaysan walbarashada bilaawa letime dhammaad ma leh in waqtiga lagu faa'iidaysado marka inta aan la soo gebagabayn xafladda misena lagu dhawaaqin natiijada iyo sida ay ardayda kaalmaha u kala galeen waxaa kelimad qayim oo u badneed dardaaran madasha xafladda ka jeediyey sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay dadka waalidiinta ah oo ardada waalidiintii ah may rafadeeyoona oo dardaaramo faday inala dhiirigeliya ardayda walbarashada ka jarta haddii marka geeka munaasabadii qurdubo la gobolahayo qurdubo laha kugalan jebiye marka shaqooyin gaara waa andarsada iyo howlo gaara waa geliyo lan arneh may buu aha maraaxiil may badar marahayna ardada furihii tacliimtii walbarashada inay helan ah walbarashadii weli aan dhamanta intiya badan xooji aan dhamayi ani laka dhiirigeliya oo laka garab suroma garab jalonku kubana laka dhiirigeliya angalanjabi iyo han galanjabina hata ka jaran iyo han hor aan socdaan dhammaantiyoba ani la garab suranaado la dhiirigeliya macallimiinta iyo maamulyaalka oo ardadan hansaartii may laha jazaakum allahu khayr eedeeda aan bogaadaya runtii xeer maktab iyo xeer maamulyaal iyo macallimiin dhammaantiyoba may laha ilaahay miisaanka xasanaadka siin saara jazaakum allahu khayr ugu dambeenna waxaa howlka xafladaha looga dhawaaqay natiijada iyo sida ay ardayda kaalmaha u kala galeen iyadoona madasha lagu guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo isugu jira kutub lacago iyo laabtoobyo loona rajeeyey mustaqbal ifaya iyo guulo waxbarasho oo dheeraad ah kaalinta saddexaad waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdirashiid axmed cali cabdirashiid wuxuu jaahis ahaan u helay laba shay shayga koowaad waa laabtob ama kombiyuutar taaj skriim ah koray seben ah sixtiin uu yahay raamkiisa lacag boqol doolar ah iyo kombiyuutarka mawsafaadkaas leh ayuu wuxuu u helay jaahis ahaan ha gudoomi jaahisiin insha allah tacaala saarkeysaan labtoob cusub waayo qulu maasha allah kaalinta labaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo cabduraxmaan maxamuud cabdinuur wuxuu helay laabtoob ama kombiyuutar muwasafaadka hadda leh oo cusub skriim taaj ah kor ay seven raamkiisna yahay sixteen waana laabtoob cusub insha allahu tacaala waxaan leenahay dhammaan guulaystayaasha alfa mabruuk jazaakum allahu khayran warqadiisana hor waxaa ii haray guulaystaha koowaad intaan magaciisa sheegin horta waxaan ka codsanay inaad tirahdaan maasha allah ardayga kaalinta koowaad ka galay ikhtibaarkii dufca thaaniya uu maxad qurduba ku soo saaray waa xamza cabdulaahi cabdiraxmaan xamza wuxuu ku guulaystay kow khamiis waxaa kaloo ku guulaystay kitaab tafsiir aayaat ilxakaam lacagna wuxuu ku guulaystay laba boqoloo dollar sidaas oo kale wuxuu jaahisahaan u helay laabtoob cusub oo taaj skriim ah
raamkiisu yahay gebagabadii xafladan qalinjibintu waxay muujisay dadaalka iyo horumarka uu macadka qurduba ka gaaray tayanta waxbarashada iyo diyaarinta arday aqoon iyo akhlaaq leh waa munaasabad dhiirigelin u ah ardayda qalinjibisay iyo kuwa weli waxbarashada ku jira si ay u sii laba jibaaraan dadaalkooda waxaa la rajaynayaa in ardayda qalinjibisay ay aqoontooda uga faa'iidayn doonaan naftooda qoysaskooda iyo guud ahaan bulshada iyagoo noqon doona jiil wax ku biiriya horumarka dalka sidoo kale waxaa la gudboon maamulka macallimiinta waalidiinta iyo bulshada inay sii xoojiyaan iskaashiga lagu horumarinayo waxbarashada si loo soo saaro arday taya leh oo leh aqoon karti iyo anshax suuban ugu dambayntiina dhegeystayaal ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda deegaanka buusaar ee wilaayada islaamiga ee gedo sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gedo ayaa wada dadaallo ku aadan dardargelinta madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay sare ukac dhanka waxbarashada madarasada alqamar ee deegaanka buusaar ee hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayada gedo ayaa ka mid a madaarista laga dareemaya kobaca waxbarasho waxayna madarasada furan tahay muddo sannad ah waxaana muddadaasi ay furan tahay madarasada laga dareemayaa firfircooni iyo horumar waxbarasho madarasada waxaa dhigto arday isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana lagu bartaa diini iyo maadi intaba sida uu andulus u sheegay maamulaha madarasada oo dhanka kale macluumaad dheeraada ka bixiyey madarasada iyo waxbarashada ka socoto ilaahi subxaana watacaala mahadsan mahad allah subxaana watacaala ka bacdi madarasa magaceeda duba waxaa weeyaan qalqamar la yihahdaa taariikhda la furin waxaa weeye kun afar boqol afartan toddoba bishii koowaad muxaramaa la furay kowdeedii waxaa loo qaatan waxaa weeye culuum maadiya iyo culum sharci ah hadda xuso maxaa ka mid ah tawxiidka iyo fiqiga xadiidka carabiga luqadda ah soomaaliga juqraafiga iyo sayniska ayaa ka mid ah dhanka kale ardayda madarasada ayaa dhowaan sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya aqoonta ardaydu ay xambaareen muddada sanadka ah ee ay furan tahay madarasada عن أسامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروفا فقال لفاعله فقد أبلغ في الثناء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل الطعام إلا التقي رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عن أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده رواه البخاري السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله سبعة اذكر ثلاث من شروط لا إله إلا الله العلم والصدق والإخلاص هل الصدق من شروط لا إله إلا الله نعم الصدق من شروط لا إله إلا الله من الذي نسأل حاجاتنا وندعوه ندعو الله وحده ونسأله حاجاتنا هل ندعو أحدا غير الله لا ندعو أحدا غير الله من الأحياء والأموات والجمادات من الذي نستغيث به عند المصائب نستغيث بالله تعالى عند المصائب كالمرض والخوف والجوع هل نستغيث بأحد من الخلق لا نستغيث بأحد من الخلق كالملائكة والأنبياء والأولياء والجن والإنس ما الشرك الشرك هو صرف العبادة لغير الله ما أعظم ذنوب عند الله أعظم الذنوب عند الله هو الشرك الشرك بالله كم أنواع الشرك أنواع الشرك وهو على نوعين اذكر أنواع الشرك أنواع الشرك هي الشرك الأكبر شرك الأصغر ما الأشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها الأشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها هي الجسم والملابس ومكان الصلاة ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من الجسم الدليل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من الملابس الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر waa qayb ka mid a dadaalada waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gedo uu ka wada guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo wuxuuna bandhigan ku soo aadayaa xilli dhowaan mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gedo ay kormeer ku tageen madarasada salaame ee ka furan deegaanka tuulo barwaaqe ee hoostaga degmada garbaharey halkaasoo sidoo kale kulamo iyo waratashyo ay kula qaateen maamulka iyo macallimiinta madarasadaas mahadsanid abuxasaan warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته